saddex su-aaloodoo kokooban waaye midda koowaad waxaa weye immigrationka waxaan ognahay taliyaha hay-adduna waa joogaa wasiirkuna waa joogaa runtii meel dakhli badan soo xaraysa waay oo dalka dakhli badan ku soo kordhisa baasaboorada weliba dee qiimo ka badan qiimaha dunida baasaboorada lagu qaato qolofkooda ayaa maaragta la bixiyaa haddana shan iyo toban goobood oo qorshaysnayd sanadkii in laga furo dalka si fasilitiga lagu dhoweeday dadka soomaaliyeed meelahay joogaan ayaa la waayay baa layidhi marka taas wasiirka amniga ayaa siyaasad ahaan u qaabilsan arrintaas marka taas wasiirku dhankiisa ay u wajahan tahay sidee loo waayi karaa goobood oo hay-addii ay soo gudbisay iyadoo dakhli badan soo xaraysa in maaragtay adeegaas muwaadiniintaas loo dhoweyn waayo tan kale oo taliyaha agaasimahan weydiinaya waxaa weye gobollada iyo xuduudaha dalka waxaa ka mas-uula immigrationka soo gelitaanka meelaha xuduudaha immigrationka ayaa ka mas-uula oo ay tahay inuu joogo interim pointska dalkoo dhan hay-addu ilaa iyo imis tan baasaboorada waa garanna ilaa iyo imis ayay gaarsiisan tahay dalka oo ay shaqadeedii caadiga ahayd oo lagu ogaayo immigrationka ay wadaa taas marka xalkaasi la xidhiirtaa su-aasha xigta sharcinimada hay-adda nisa ayay la xidhiirtaa wasiirkeenna ku socotaa hay-adda nisa dad badan baa u xirxiran waana hay-ad jirta hadda shaqaysa intay rabtay dadka iska haysataa qofka rabtay afduubataa ayrboor maraya oo wasiiro ayaan ognahay jubbaland ay ka mid ahaayeen wasiirkeeda amniga in laga afduubtay ayrboorka hay-addaasi sharcigeedii maxaa hortaagan wasiir in la hor keeno baarlamaanka si loo ogaado shaqadeeda rasmiga ah oy dalkan u hayso oysan siday hangashtii xilligii kacaanka shaqayn jirtoo kale siaysan ugu shaqayn waayo hadda shaqadii hore hangashtii ayaa socota shaqadii nabasgudu lahayd ma socoto qodobka ugu dambeeya oo su-aasheeda waxaa weeye wasiir iyo taliyaha booliiska ayay inta badan la xidhiirtaa yaa dilay almaas gabadhii labaatankii nofembar ayadoo aeroboorka iyo xalano joogta xabaddu ku dhacday xabadda shiika ay ku dhacday labaatankii nofembar waxaa ka soo wareegtay labaatan casho ku dhowaad yaa dilay maxaad xog naga siin kartaa baarlamaankii soomaaliyan nahay gabadhaas xoogga badan lagu soo baxshay oo sida fudud ku dhimatay oo tacsida keliya aan dowladda ka hayna iyo guddi baa loo saaray labaatankaas casho maxaa natiijaaho la gaaray yaase dilay ilaa hadda xabadda ku dhacdaysa xaggee ka timid waa maasantiin
sidaan la wada soconno baasaboorada laga bixiyo dalka deegaanada anigu aan ka soo jeedo ee somalilan sababo siyaasadeed daraaddood baasabooradaas bixitaankoodu wuxuu ku qaataa ama uu ku tagaa qof kasta lacag aad uga badan midda sharciga ay halkan laga qaado ilaa oo dolar gaaraysa xaalado siyaasadeedoo ku gadaaman ayaanan fahmi karaa inay arrintaa keeneen laakiin mudane gudoomiye waxaan isleeyahay waxaan qiil loo heli karin in dadkaasi marka ay halkan yimaadaan baasaboorada ay dhib badan kala kulmaan waana ognahay in ay mudan tahay in la tixgeliyo baahidooda gaarka waayo qofku intuu halkan joogo waxaa ku baxaa kharash aad u fara badanoo gurigiisii ma joogo hoteelluu degan yahay waan garan karnaa safar dheer ku soo galay marka in procedureka la mariyo qofka xamar ku dhashay gurigiisii intuu ka soo tooso baasaboorka sida dhibka yar haddana gurigiisuu noqon kara marka uu tago maxaa leedahay marka uu hawsha ka intuu hawsha ku jiro waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka ama agaasimaha in uu sharaxaad ka bixiyo sida dadka loogu hawl yarayn karo inay baasaboorada u helaan si ka dhab yar sida dadka xamar deganaaada lianna iyagu meel dheer bay ka yimaadeen sababo siyaasado aanay waxba ka qaban karinna way ku gadaamantay safridda ay baasaboorka intaa dheer usoo safreen midda labaad mudane gudoomiye waxay ku waajahan tahay mar labaad maxaa la yidhaahdaa waxay ku waajahan tahay wasiirka laakiin waxaan jeclaan lahay inuu arrintaa ka jawaabo taliyaha ciidanka booliiska su-aashaasina waxa weeye sidaan la wada soconno gedo ciidamo daraawiisha oo jubbaland ka amar qaadan jiray xukuumadda federaalka waxay ku haysaa farataysi ay rabtay inay u bedasho ciidamadaas booliiska laga xukumo booliiska dhexe ee dowladda federaalka ay xukunto arrintaasina waxaan qabnaa inay tuminaysa hay-adihii aasaasiga ah ee laga soo umkay hoos ee maamul goboleedyadu ay soo umkadeen in ciidan u tababaran oo iyagu iska leeyihiin loo wareejiyo federaal iyadoo aan heshiis lagu ahayn arinta su-aasha ugu dambaysa mudan gudoomiye mar labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka iyo way ka dhexayn kartaa iyo taliyaha booliskaba sida aan la wada soconno saldhigyada magaalada muqdisho waxaa madax looga dhigay dad aan khibrad badan u lahayn ciidanka booliiska in badan oo ka mid a waxaa sidoo kale jirtay in saraakiil ciidanka booliiska in badan usoo shaqaynaysay shaqadii laga buriyey oo lagu bedelay dhallinyaro aan u khibrad aan u lahayn arrimaha ciidanka booliiskuna waa khibrad gaara oo si gaara loo barto qof kasta layskama soo qori karo layskama qori karo marka mudan gudoomiya waxaan rabay inaan wax ka ogaado sababta ay arrintaasi u dhacday iyo taliyaha boolisku doorka uu ka ciyaaray iyo waxa uu ka qaban karo in la saxo
marka koowaad waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan mar kasta oo golaha uu kuu yeedho mucdan wasiir waxaad hore u soo wadataa taliyaha booliiska iyo taliyaha immigrationka taliyaha nabadsugiddu kuma hoos yimaada miyaa adiga taliyaha nabadsugiddu macnaha hayaddaadawasaaraddaada ma hoos yimaada miyaa wax cudurdaarse ma ka haysaa oo uusan uga soo qaybgelin yeeritaanka baarlamaanka uu mar walba u yeedho wax cudurdaar ma ka haysaayo oo dabcan unuusan ka soo qaybgeli karina mise wuu kaa yaraa xoog badan yahayo maba u yeeri kartid bimacnaha oo golaha ma keeni kartid su-aasha koowaad waaye su-aasha labaad aniga iyo xildhibaano badanoo golaha ka mida galbihii waxaan u aalmiinta tagnaa maxay haytoy qaybtan dambe oo airboodka iridda afisyooni markii toban saac iyo wixii ka dambeeya aan rabna inaan meesha ka galno waxaana la yidhaahdaa eygii waa shaqatag macnaha waa waa eygii meesha wax ka baari jiray waa waa uu rawaxay oo shaqadigu uu ka tegay ma geli kartaan meesha meeshaas yaan uga dacwoonayo hoos tagtaa macnaha oo si aan macnaha aan howlahan u gudan eerboodka qof xildhibaanahoo raba inuu eerboodka uu gaalgalo oo soo dhalmiintay ama danihiisa ka soo qabsado in la yidhaahdo eygii uu rawaxayoo ma geli kartaan meesha yaan uga dacwoonayo meeshaas hoos tagtaa waa mahadsanti asalaamu calaykum waraxmatullah wasiiradan keeni doona duulahiraad sanadka cusub haddii golaha wasiirada ay soo dhaaftaan halkaana la keeni doona duulahiraad waa taasna under process insha allah su-aasha kale saddexaad uu weydiiyey yaadile almaas ilaa u naxariista almaas jannad firdows ilaa ka waraabsho baaristu way socotaa aniga shaqsiyaha gacanta ku haaya taliyaha booliiska mar raba halkan inaan ka hordhaco laakiin baaristu way socotaa mar dhowna waa kul wadaagi doonaa adin shaqaas familkan waa la wadaagnaa gabadha ka dhimatay baaristuna way socotaa tan ah waa cabdilfataax su-aaluhuna weydiiyey baasboorka dalka laga baxsho oo dhan somalilan lacag ka badana laga baxshaa waxaan kuu xaqiijinaya xildhibaan cabdifataax in annaga ka wasaarad ahaan iyo hay-adda socdaalka jisida hal tariifo aan ka qaadno tariifadaas ay go'on tahay waxna kuma kordhino waan weydiin kartaa hal trifwa systemka waa ku jira ama qofka safaaradaha ka qaato ama wadanka meel kasto uu ka joogo hal trif aan ka qaadnaa marka hadday jiraan in waxyaalo kale isdabamaris jiran uu sheegi kartaa baaritaan waan samaynana waana ka hortegayna laakiin dadka waa isku mid insha allah tan ciidamada gedo taliyaha booliiska uu dhaafa hadduu laa yidhaahdo cabdifitaax wuxuu kaloona weydiiyey saldhigyada magaalada muqdisho iyo dadka ciidamada la qoray in experience leen xildhibaan cabdifitaax waxaan u maleynahaa waa joogtay saddex sanad magaalada magaalada dhallinyarada haddaan u dhimina muddan way shaqaynayeen khibradda way leeyihiin wayna firfircoon yihiin waana dareemi kartaa magaalada amniyaadka laga dareemaya bilaha ugu dambeeya wax isbedelay marka waxaan aaminsana anaga inaan arrintaas aan ku saxsanayn taliyahan waa iga dambeyn doonaa xildhibaan jibriil wuxuu yidhi taliyahan neysa xildhibaanka waxaan jeclaan lahay horta inuu la socdo ajandaha maanta loo joogo ajandaha maanta loo joogo dhowr xildhibaana soo jeeday motion aniga igu soo adarisgareeyeen ayagaana codsaday in loo keeno taliyaha booliiska iyo taliyaha agaasima hay-adda hay-adda socdaalka jinsida marka kuma jirin ajidahana ma ahayn qof sharciga kaweyn male qof walba halkan loogu yeeri karaa madaxweynaha ugu sareeya dalka ra-iisul wasaaraha wasiirada isla xisaabtan daahfurnaan waay hadda ka horna wuu yimi taliyihii waa keena mar laga codsaday haddana deenadal waa la keeni karaa erboorkii saa ula socotaa in erboortka wakhtiyaa lagu galaa inta badan wixii habeenadii ka dambeysay socodkaa yar dhibka lama jiro socodka gaadiidkaa yar baabuurta gelayso shaqa u geli lahayd toban saac wixii kadambe markay soo rabaxaan waa dhici karta iyaha inay baxan laakiin dee waxa cabasho gaar jirto waa ina soo xiriiri karta anaa facilitation ku sameyn hadduu ilaah yidhaahdo dhib kale sama jiro dhinacaas waa mahadsantihin waxaan ku weydiinayaa ee, arrintii gobolka banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd ee, uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada saddex gudoomiye degmo iyo sagaal agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aanan ma- yacni miino loo dhigayna ahayn ee, guri la soo jebiyana aan ahayn oon xafiiskii ka dhacay dhacdadaas ma waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka hore oo kaleeto allah u naxariisto gudoomiye gobol la magacaawdo xaggee ku dambaysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambaysay waxyaabo kaleetoo la qarinaayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasaan kuula wadaaga kuula wadaaga ay dhicayso kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen sooma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowda siday ku dhaceen arrintaas aaday muhiim noogu tahay maadaama aan de eh, hay-ad ahaanna aynan u soo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taliyaha booliiska taliyaha booliiska waxaan rabaa arrin asagana ka horraysay ilaa ay haddana socoto inaan asagana su'aal ka weydiiyo oo ay ka mid tahay bajaajlayda maalin kasta bilaamicnada lagu dhammaynaayo ciidankeennii booliiska soomaaliyeed ee waddooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababayna ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa afartii biloodoo lasoo dhaafay saddex ilaa iyo afar bajaajla la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajla ah oo oo yacni uu la dilo ciidankii booliiskii soomaaliyeed qayb ka mid ah waxaa kaloo jirto taliyo xijaar waxyaabo badan oo lagu soo eedeeyey oo aan eh, goobjoogna u ahaa qaarkood oo ay ka mid ahaayeen xushmad darro iyo tixgelin la'aan xafiiskiisa lagala kulmo khaasatan mas-uuliyiinta waxaa kaloo jirta taliyo xijaar arrimo oo ay ka mid tahay isticmaal awood iyo ku tagrifal sharciga xaggiisa uu ku tagrifalaayo khaasatan saraakiisha oo aan isagoon habraac iyo ciqaabeed saxa u marin inuu ama iska xiro ama uu si ay dhiida ku dacweeye waxaan rabnaa inaad arrintaas nooga jawaabtid taliye waxyaabihii sababay iyo siday ku dhacday arrinta xushmad la'aantana ma dabeecaday kaa tahay iyo dhaqan mase dad gaar ah oo aad ugu dan leedahay ayaa jirta xushmad darradaas waa mahadsantaha ta gudoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya agaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa u naxariisto een, baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo laakiin waxaa weli noo taagan dadna waa loo xiray dadna way u xiran yihiin een, baaritaanka waa socda mar- ma- waa- wuu socdaa markaan leenahay waxay sabab tahay in dadka lagu raadtaagan yahay marka lama soo bandhigi karo ilaa uu soo dhammaaday baaritaanka laakiin dhankeena se meeshuu dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo een, dadkii waa la hay qaaraa la qabtay een, qaar kalena waa lagu raad joogaa marka haddaan soo bandhigno- soo bandhigno waxaa dhici karta xoogaa in wax u yimaado marka annagaa ugu xanuun badan een, dadka waa maxay ahay dadaan asxaabna saaxiibanahay kulligeena oo gudoomiyaha ugu horeeyo marka waa ku xunnahay arrinta kale bajaajleyda iyo xildhibaan een, ee xildhibaan aaminna weydiisay taliyaha undhaafa een, sidoo kale taliya xijaar waxaa la weydiiyey ixtiraam daro ase darsinan u sh- ee, u qusaysaa een, arrinta uuna weydiiyey xildhibaan idriis een isagana taliyihii ku socota oo bakool ah een xildhibaan beenabeenna tuuna weydiiyey dhacdada ka dhacday een labaatankii nowembar waa sax dhacdadaas waa dhacday een ciidamada qaarna waa la soo xiray hubkii ee meesha yaalna waa soo xirnay hubkii aan ku wadnaa hordhac waxaan sheegaya baaritaanka socda waxaan leenahay hubka qoriga dhashiikaha waa adagtahay si lagu tijaabiyo badanaa qoryaha tijaabadanaa haysano waxa ay ka kooban yihiin aake iyo bistoolo marka meel lagu tijaabiyo u baahan yahay juhdi badanaa la geliyay dad kaloo ayaga ajnabi ahaan kaashanay marka baaritaankaas waa socda hadduu ilaahi yidhaahdo dad waa ku dhintay waa runtaa dadka goobtaas u dhawaay Een, marka ciidana baaritaankeeda waa haynaa ciidamo een, ciidamadii iyo hubkoodana gacanta lagu hayaa waana mahadsantiin
waxaan rabaa mudane wasiir eeraboorkeenu wuxuu shaqeeyaa sida wasiirkii kaa horreeyey uu yidhi ilaa shanta galabnimo ilaa habeenkii gelitaankiisuna wuxuu ku egyahay afarta galabnimo anu waxaan ka soo degay shantii galabnimo iyo barkii waxaa ila socday dad shacaba waxaa la yidhi gawaaridoodu ma soo geli karto afarta galabnimona gelitaankiisa ayay ku eg marka waxaan rabnaa hawshaas inaad wax ka qabato layswaafijiyo xilliga eerboorkeennu shaqaynayo iyo xilliga la geli karo amnigana mas-uuliyadda innaga ayay ina saaran tahay intaa horta waxaan rabaa in loo fududeeyo shacabka soomaaliyeed annagu dad mas-uuliyiinaanu nahay gawaarida iyadu xilli walba way socon kartaa laakiin eeraboorku waa eeraboor ay dadka shacabka ah kana dhoofayaan kana soo degayaan
waxaa sharciga ay ku shaqaynayaan waa sharcigii ahaa dalku markuu ahaa hal senter oo awood leh maxaa hortaagan inaad keento golahan sharci maaragtay ka tarjumaya nidaamka federaalka oo muxuu ahay dar ciidankii heer federaal heer maamul goboleed kala qeexaya inaad keento arrintaas wasiir maxay maxay u qabsoomi laadaha su-aasha labaad waxay tahay mudane wasiir xildhibaan ka mida xildhibaanada ayaa eeraboortka lagu celiyey isagoo u socda deegaan doorashadiisii halkaana imaatay xildhibaanadii waxay ka sheegtay in maaragtay hay-adda niis ay ka hor istaagtay arrintaas ilaa hadda wax jawaaba aan ka hayna ma lahan muxuu ahay cidda arrintaas fulisay oo amarkaas bixisay iyo sharcigii loo cuskaday ina loo qeexaa rabnaa waxaa maqalnay in la yidhi xildhibaanadda si hoosaa wax loo hadlinayaa xildhibaanku dembiga ku dhacay mid qabiil ma ahan mid shakhsiyad ma waa mid dowladnimada soomaaliya taabtay waay marka isaga lagama qancin karo waa in laga qanciyo golaha iyo ummadda soomaaliya in laga qanciyo u baahanta taa intaasaan ka leeyahay midda kale waxay tahay c i d-da xarunta c i d-da taliya waxaa lagu qaadaa lacag baa laga qaadaa dadka faraha laga qaadaayo qofka muwaadinka soomaaliyeed inuusan dembi lahayn inuu lacag ku bixiyo ama uu yahay dembiile markuu dowladdu u yimaado farihii laga qaaday la ogaado arrintaas lacagtaas waxa macnaha ay ku dhisan tahay qaadisteedaas waxaan rabaa inaan fahmo midda kale sistamka ay isticmaalaan waa sistam aad u hood oolbi u ah oo muxuu ahayto ay adag tahay qofka in la ogaado muxuu ahayto qofka imaanaya meesha inuu yahay qof hore u yimid iyo inuu yahay mid cusub lama ogaan karo maxaa diiday sistamka casriga ah weliba heer ay isla shaqeeyaan immigrationka oo qofka dembiilaha ah markii farihiisa la xareeyo baasaboorka markuu doono la ogaan karo sistamka noocaasa in la gaarsiiyo maxaa hortaagan midda ugu dambaysa waxay tahay suuragal ma tahay hay-ad muxuu ahayto laanta dambibaarista ee c i d-da in laga dhigo hay-ad madax bannaan maadaama cabashada booliska ay aad u badan tahay maragaha qaar oo hadda meeshaan laga sheegay dilal booliska qaar ay geysteen sometimes ay dhici karto marka qof dembiilaha la soo qabanaya in ay dembiye kala dhacaan in hay-ad madax bannaan oo aan hoos imaan taliska booliska oo shaqadeeda iskeed ugu madax bannaan in laga dhigo suuragal ma tahay waa ka baxsan calaykum
laakiin xildhibaan adiga iyo xildhibaanada kale waxaan codsanaa sharciga marka halka la keeno inuu socdo waxaan ogtihiin labada kun iyo toddoba tobanka laba san iyo xoogaa sana ka hor inaan halkan keena sharciga dagaalanka argagixisada iyo sharciga xakamaynta hubka halkan uu iska sida baarlamaanka sagaalaadna waa la keena marka waxaan jeclaan lahay shuruucda haddaan la meelmar micno ma dhalays inaan anaga keenno xildhibaan laga celiyey garoonka erboorka alincadde arrintaasi waa waxaan u ballansannahay maalin talaada waxaan la ballansanahay guddiga amniga arrimaha gudaha marka xaggan uga hadli doonaa wixii ka soo baxna oo maqli doontaan arrinta c i d lacaga ayaa laga qaadaa sababta loo qaada maxay tahay lacagta c i d laga qaada maanta iyo shalay iyo laba sano iyo saddex sano ka hor ma dhicin horaa loogu qaadi jiray lacagtaasna waad dareemi kartaa service lagu qona khidmaa lagu qabanaa khidmaasay la socotaa sidoo kale su-aashaada waxaa la socotay waa analoga lagu shaqeeya oo digital ma ahan insha alla an brocess waaye hadda ka horna halkan waan ka sheegay shaqaaliyaha tababar ku socdo waxaanu guuri doonaa digital waxaa sidoo kale noo qorshaysan in farihii hore loo qaada keed ku jira in dib loo iskangaraarsana eegana laga dhigo digital buu ilaah yidhaahdo sidoo kale hay-adda c i d ama maa laga dhigay hay-ad madax bannaan oo isko isu taagan in arrintaas waxay u baahan tahay go-aan laga wada gaaro golahan uu soo saaro wax ma aan fududo aniga ama taliya go-aanka gaari karo anagana noo wada taalaa wixii wanaagsan waa samayn karnaa xildhibaan faysal wuxuu weydiiyey erboorka galitaankiisa iyo habeenuu kasoo dega baawur la heleen xildhibaan waxaad la socotaa elboorka shaqadiisa habeenada haddii la gaaro xaqiiqda diyaaradu kasoo degaan laakiin aaday ugu yartahay laakiin hadday jiraan arrangement ama diyaaradii xajka waaga imaan jireen aaday u furnaan jiren marka arrintaas waxaan guud waxaan kula noqon doonaa diyaaradahan kula noqon doonaa hadduu ilaah yidhaahdo diyaarada shantay marka yimaado waanu sheegi karta way fur yihiin inta badan hadda waxaa diyaarada ugu dambeeya waxaa ka mid ah ethiopia airways iyo qatar airways iyo sidoo kale kenya airways iyagaa waqtiyaha dambe wayna fur yihiin elboorka waana laga shaqeeyaa laakiin hadduu jiro special arrangement waa la furi doona wax dhib male elboorka maadaama maalintiiba inta badan amniga la suga habeenka dhib male laakiin shaqadaa yar xildhibaan caligeley wuxuu sheegay askari oo aan marka qaadin nin gaashaanle ah in arrintaas ma hayno nidaamka askartana ma ahan hal qof iyo laba qof wax ka dhaco in lagu mbeysgarey karo ciidanka oo dhan marka arrintaas hadduu jiro haddaad hebel hebel dhihi karta ama gaashaanlaha taqaana meesha aad ku sheegtay baaritaana ku samayn doonaa oo sidoo kale waxaan rabnaa ciidamadaas haram cad waxaa noo tababarta ciidanka dowladda turkiya noo tababarto xaqiiqdan waxay mudan yihiin in dowladda turkiya loo abaalmarin ama mahadcelin aan ugu celino maclimiinay soo direen anaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiya heshiis kula soo galay ciidamadaas inay noo tababaraan marka waxaan aaminsanahay aniga aan rumaysanahay ciidamada wadanka turkiya in wax weyn noo geyn in la eedeey ma ahan wixii qaladaad jiran waa saxayna haddaan ogaano arinta c i d waxaan taliyaha u dhaafaa c i d taliyaha suu yimid waa ku mahadsan yahay wax badanaa laga qabta xaqiiqda sida horena ma ahan lacagaha c i d qaatan ayaga ma qaato suu wasiirka igu horreeye sheegeen lacag kasta oo xukuumadda qaata waxaa la marsiyaa wasaaradda maaliyadda